kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka khamiistii shalay waxaa magaalada awaasa ee dalka etoobiya ka furmay shirweynihii koob iyo tobnaad ee xisbiga e p r d f oo xisbiga haya talada dalka etoobiya shirkan oo dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa etoobiyada mustaqbalka kadib markii xilka ra-iisul wasaarenimo loo dhiibay doctor abiy axmed oo ah hogaamiyihii u horreeyey ee qowmiyadda oromada ka soo jeeda ee xilkaasi qabta shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaadhinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa afar qowmiyadood halka xisbiyada qowmiyadaha kale loogu yeedhi jiray xisbiyada bahwadaagta xaluhelidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo haddaba shirkaas iyo saamaynta uu ku yeelanayo soomaalida gobolka oo barnaamijkeenna aan maanta kaga hadlayno ayaa waxaa igala qayb gelaya doctor ismaaciil qodax oo bara ka ah jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota dhowaanna ka soo laabtay dalka etoobiya waxaasna igala qayb gelaya xirsi cabduqaadir oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka etoobiya iyo guuleedow cali oo ah wasiirka xidhiidhka dowladda ee gobolka soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay mustafe moxamed cumar wasiir guuladow cali ayaan ugu horreyn weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee shirka awaase hor yaala bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirweynihii koob iyo tobnaad xisbiga talada dalka haya ama collisionka haya e b r d f ayaa wuxuu ka bilowday magaalada awaasa haddii ilaahayd laga wada hadli doono kolleyba dee xisbi ahaan jahooyinkii siyaasadeed ay dhigteen shirweynihii tobnaad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono taasoo jahada mustaqbal ilaa shirweynahan shirweynaha xigi doona wixii jaha guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doono iyo goaamada ay qaadan doonaana mid lagu falanqeeyo hogaamin cusubna lagu dooran doono wey waxaa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada awaasa ka qabsoomaya waan gartay sidaan ognahay xisbiga e p r d f waxa uu ka kooban yahay afar xisbi oo afar qowmiyadood oo etoobiya ah in qowmiyado intaa ka badan ay ku nool yihiin halkaas doctor ismaaciil haddaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la asaasay marka ugu horeysa aad baad umahadsan tihiin e p r d f waxay ka kooban yihiin afar ma garanaysaa xisbi waa amxaarada oromada tigreega iyo nimanka qolooyinka laysku yidhaha debub laakiin waxaa dominate gareeyey nimankan tigreega la yidhaaho kolka iyagaa ma garanaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay soo dhibaatada maanta etoobiya ka taagan aan ka hadli doono ino waxa ugu wacan waa inkastoo laleeyahay waa afar kala gedisan oo meel midab ku ku bahoobay haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa waxoo dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa tigreega innaka xagga soomaalida cafarta gaambeelada benashangulka iyo hararkana waxay idhaaheen waxay afka ku tilmaamaan agaar oo ma garanaysaa agaar waa waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even prime minister etoobiya ka noqon karay waan gartay xirsi xildhibaan hore ayaad ahayd waan ognahay in qowmiyadda tigraygu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qowmiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada muddo toddobiyo labaatan sano ah maxaa keenay in lais ogolaado oo laisla shaqeeyo oon laga gadoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay doctor ismaaciil
horta nimankan t p lftu kuma iman doorasho iyo rabitaan shacab waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xoog ku qabsadeen kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorashahoodii iyo ajendayaashoodu ahaa inay ka go-aan dowlad dalka etoobiya intiisa kale oo qoomiyada tugreega ay xor ka noqoto laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan marka waxay u baahdeen collusion inay sameeyaan oy qowmiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay ururo u sameeyaan sida o p d o iyo a d n a d m iyo qoladan dhabuubka oo xisbi u sameeyay markaasi collusionka e p r d f marba mar bay isi soo tarayay dhibkuu soo badanahayey in mar waliba kacdoonaa dhacayay haddaan dib u eegno taariikhda two thousand five ki electionkii ay yidhahdeen fair and free election baan sameyneynaa waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay markii dambena way kaga noqdeen wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay soo tartay markii dambe furkay tuureed waan ogeyn hadda labadii sano ugu dambeeyey kacdoonadii oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay marka dhibaatadu way isi soo taraysay toddobiya labaatankii sano qowmiyad walibana dhibkuu gaarahayay ha kala badsadaan sida qowmiyadda soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa horumar la-aan baa ka jiray marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay un baa hadda uun ay ay macquul noqotay in xisbigii talada hayay dhexdiisu ay isla halgamaan oo ay kasoo dhex baxaan rag yaryar oo isbedel doona sida tim lama iyo qowmiyadda axmaarada oo dalkaajo ninka la yidhaahdo madaxweynaha kililka oromada kililka axmaarada kuwaas ayaa keenay isbedelkan iyaga oo ka faa'iidaysanayo kacdoonkii oromiya ee axmaaradu ay sameeyeen waan gartay wasiir guuleed waxaan hadda sheegnay in afar afar xisbi oo sida ay sheegeen tigreega amxaarada qowmiyadaha koonfureed iyo oromadu ay ku midaysnaayeen qowmiyadaha kale ee soomaalida cafarta benishanguulka heerariyiintu kama mid ahayn ba la yidhi waxa wax loo bixiyey ba la yidhi magaca xisbiyada bahwadaagta maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyne e p r d f ee toddobiyo labaatanka sano soo jiray maxaa maxaa ka dhibnaa qowmiyadahaas waa horta waa xaqiiqo waa arrin jirta siduu xirsi u sheegayna xisbigan e p r d f wuxuu ka dhex samaysmay ama ka abuurmay waktiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dawladdii hore ee macanka gahayd militarigeeda waddanka ka talinaysay taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna waddanka gacanta ku dhigin laftigeeda sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay samaysmeen ba axsaabtan kale ee labada xisbi axmaarada kasoo jeeda iyo qowmiyadda tigree labaduba waa qadiimi axsaab jirta weeyaan kuwa kalena markii ay dagaaladu xoogeysteen waddanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka samaysmeen halganka dhexdiisii iyo dagaalka dhexdiisii runtii waa mid ay de collision in ay salbalaadiyaan dhammaan qowmiyaadka waddanka si ay u gaaraan cid walbana ay representation ugu yeelato meeshii ay ku suuro gelinayeen baan qabaa waktigaa ay xisbigan e p r d f uu samaysmayey haddaan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka dee loo socday labadaba innaga soomaali ahaan qowmiyadda canfarta ama benishaanguulta oo kale ama gambeelahoo kaleba nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition dee waddankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanaayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan etoobiya wax la qaybsanayo laleh inay yihiin aaminsanaan ahi waddanka kama jirin oo dawladdii militarigu aad bay extremus yahayd baan qabaa taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo samaynayna waxay ahaayeen de dad markaa kamid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ha ku galaan oo ha kusoo shabeeda kamid ha uga noqdaane laakiin kasoo jeeda qowmiyadaha kale ee labada deegaan ama koonfurta ha noqoto ama qowmiyada oromada ha noqoto taasi waxay saamaxday oromaduna dee maadaamay lafdhabartii waddanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aada muhiim ugu ah halganka ay ahaayeen inay coalitionka ka mid noqdaan baa suurta gashay innaga waktiyada de halgamo kala duwan oo shacabka soomaalidu siyaabo kala duwan usoo galeen oo muddo dheer socday way jireen hanqaltaagk hanqaltaaggeenna iyo rabitaankeenuna maadaamuu ahaa gooni istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waktigaas in lala jaan qaado oo xisbigan la galo ama lagaqamayna suuragelin waktigii kala guurka axsaabtii deegaanka ka jirtay ee xilligaa kala guurka nooga qeyb gashayna weli mabaadidii ahayd gooni istaagga maadaamay qabeen fursadda horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadno amaan dib uga dhacno ayaa timid hase ahaatee muddadii laba iyo labaatanka sano uu xisbigani soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani innaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena xisbigeena hadday tahay iyo axsaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaansho fara badan baa jira taas marka waxaan qabaa in de iyagu nidaamkii u habboonaa markaa waddanka ku maamuli karayeen ama wax loo seetaab garayn karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen innaguna iska dhaaf halgan aan kaa ku galna ama aan kaga mid noqone weli waxaad moodaa siyaasad maajuur ah oo dhaafsiisan deegaanka ilaan aan la iman taasaan qabaa in ay dib u dhaca badan keentay ama kamid noqosho ahaantiisa inay muddo dheer nagu qaadato waan gartay doctor ismaaciil qodax hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qowmiyadood ee oromada iyo amxaaradu magacyadiiba iska soo bedeleen wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriix iyo isgarbin fara badan marka ugu horeysa waa waktigii ugu magaranaysaa darnay taariikhda etoobiya ay daruuro magaranaysaa qaadi karaa inay inay hareeyeenba weg yihiin magaranaysaa kolka even haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha ee sanadkan congresska koob iyo tobanaad waxaa ku dhigan ethoopia renaissance-ka ma adaragtay ethoopia midnimadeeda loo sida lagu abuurayo xawligan isbedelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo ma garanaysaa democratic you know ma ahan sidii hore madlas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha waxay qaateen oo way bedeleen waxay ka dhigeen developmental democracy framework kolkaa waxay waxa waxay ku tusinaysaa tani in ay labadan urureed sheegtay iminka oromo democratic you know in partyga iyo qoladan kale amxaarka iyaguna amara democratic party waxaad moodaa ina wixii la odhanayay developmental stateka uu malas kolkii kun iyo imean laba kun iyo labiyi tobankii uu meesha ka baxay ay ma garanaysaa wixii oo dhan meesha ka baxeen ilaa iminka haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay ma garanaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka kayraha la yidhaaho ee iyo nimanka amxaarada in barbaarta sida ma garanaysaa shinil oo kale qaybahaabaa keenay laakiin iminka su-aasha weyn ee laisweydiinaya waxa weeyaan abi hortaalla abi wuxuu aaminsan yahay strategy odhanaysa madamar madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan laysku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn haddaa hoos loo daadego sida qowmeedyahiin oo kale oo waktigii hore ay xoog ma garanaysaa saad og tahay taarikhda etoobiya waan ku yar dheeraaday taarikhda etoobiya haddaan dib u noqo tan iyo ma garanaysaa nation state waxaa lagu tilmaamay etoobiya kolkii la sameeyey مثلا ملل كبلو هيل سلاسة سرقي إن إي بي آر دي إف تي قوريق عارضي دون بالغو مامولي مش وحنا هيل سلاسة وحا لورين جري وحا ليرا بالابات إن درقيقة وحا لورين جري وحا ليرا هو كادري إن نمان كان إي بي آر دي إف تي وحا لورين جري نمان إلي kolka maanta abi waxaa la isweydiinayaa hawadan ma garanaysaa ka bilaabmatay iyo isbedelka weyn ee ka bilaabmay xagee u dhaqaaqi karaa kolka ethiopia sida dad badan oo ma garanaysaa niman aada u kuurgalay geeska africa siyaasadda weliba sida ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sidaa ay meesha ku dhigeen tiimka demoqraati wanaagsan bay iyay iyagu horkaci sida marka soomaalideena kasoo qaad soomaalidu waa dadka ma garanaysaa saddexaad ee ethiopia ugu badan dhulka labaad ee ugu weyn wayaan ethiopia waxaa la isweydiinayaa sidee ku dhacday ma garanaysa sidee ku dhacday inay soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaarka u daawadaan waan gartay waan u geli doonaa qodobka ah xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyn ee maamula amaba hayatalada etoobiya e p r d f hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxaa la yidhi ninkii ka ahaan jiray sirdoonka etoobiya haystay ee doctor abiy axmed uu bedelay dhowr bilood ka hor getajo asafe hadda waxa uu guddiga fulin waxa uu kusoo biiray guddiga fulinta ee xisbiga t p l f ee tigreeg uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxaa tigreegu ay arrintaa uga jeedaan bal haddaad faahfaahinteedana siist walaal horta ninkani marna lagama saarin guddida fulinta iyo golaha dhexe xisbiga laakiinse waxaynu ognahay in getajo asafa oo ahaan jiray muddo labaatan sano in ka badan directorkii nabad sugidda dalka nin aada u awood badan oo dalkani ninka xukumayey ah abarmalas oo isagu awoodda iska lahaa hayla maryamna kaba awood badnaa in doctor abiya markii uu yimid uu xilkaga qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoonan official ahayn jaraa'idadu qorayeen in waran loo gooyey oo la yidhi hala soo qabto muddo ka bacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xaggaa iyo suudaan u tallaabay meel uu ku sugan yahay inaan ilaa hadda aan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka bacdi maalmahan weekan soo baxday in shirkii t p l f ay ay ay ku shirhayeen maqalle in lagu dhex arkay dib dibna loo doortay oo loo ansixiyey inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe ah marka arrinta isweydiinta leh waxa weya ninkii waaranka loo gooyey xilkii laga qaaday ay dowladda dhexe raadinaysay in haddana xisbigii xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculationki wuu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin armay doctor abiya iyo e p r d f team oo dhan ay ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaabo adu aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonaya iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba-o qolo waliba waxeedaha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaaba inay jirto waa waa waa scenario dhici kara scenaariyada kale waxa weeye in qoladan t b l f ay qariskatuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay issue noqoto oo ay bardheef ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama t b l f taba dibadda loo tuuro oo collutionkan laga tuuro oo la yidhahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa ee xisbiyadu kaleba ay ka saarayaan oo raggii old guardis ay ka baxayaan haddana t p l f inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiyi uu hormoodka ka yahay marka speculationisku way fara badan yihiin laakiinse waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhammaado iyo iyo iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta e p r d f ta hadduu ninka getajo la yidhaaha safa ay t p l f soo proposal garayso xubnaha uga qaybgeli doona e p r d f dan waxaan ogaaneynaa inuu under the table heshiis jiro e p r d f dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo gelahaya waan gartay wasiir guuleed waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo diro xisbiga e p r d f xisbiga soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa arrintaasi intee bay run tahay intee bayse suuragal tahay waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga e p r d f markuu qabsoomayey ayaa doodaas la reesgeliyo laga hadlay afartan xisbiga kale ee dhahwadaagta leeyihi siday hadda tayadooda iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen collisionka waddanka hogaaminaya taasoo marka u de cidda axsaabta horeysa xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay hase yeeshee qalalaase iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddankaa ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii la rabay inta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan koob iyo tobnaad ee hadda socda taas oo go-aan lagaga gaari lahaa axsaabtaasi hadda bahwadaagta ay kii ka midka noqon kara laha coalitionka iyo ka kale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo hase ahaatee dhibaatooyinkaa jira awgeed daraasaadkii oon soo dhamaystirmin ayaa waa waxaa haballadii ra-isul wasaaraha speechkii furitaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad u ka soo saaro hawsha ka mid noqoshada e d r d f ee axsaabta kale bahwadaagta laa kusoo biiraya marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee beesika een deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed quseeya waan gartay doctor haddii aan akiyar ku noqdo oo hadda xebsi ka hadlayay ti getajo safa uu kusoo noqday xubin guddi fulin oo g b lfta soo noqday waxaan qabaa waa rumor arrinta ah waarabaa loo taro maxkamadda ayaa raadinaysaa ah lasoo qabtaa layidigu officially wax dawladda xaggeeda ka soo baxay ma aha haddii ay waaran maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga ka mid ha noqdo saddex xisbiye shacabka hadday soo doorteen uu golaha wakiilada shacabka ka mid yahay dalka sharcigii in la horgeeyo kama lagama horjoogsan karee nidaam iyo procedure inta loo maro immunityga lagaga qaadi karo sharciga in lagu horgeyn karaa jira lacala waa qof xisbi ka mid a ama guddihi fulin ha noqdo ama golo dhaxama xubin baa ka ahade marka arrintaasi rumor suuqa yaabo kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaafisan oo ofishaala maaha ayaan qabaa waan gartay doctor ismaaciil waxaad xustay in soomaalidu ay tahay qowmiyadaha ugu badan ee etoobiya beri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay soomaalidu ma soo gaadhsiisnayn heer ay yimaadaan miiska etoobiya oo ay wax la qaybsadaan arrimo iyaga u gaara dartooda oo ahayd in halgankooda marka hore ku salaysnaa aaya ka tashi hadda heerkaas soomaalidu ma gaadhsiisantay waxaan filayaa horta saad saad ula socoto cabdi iilay kolkuu meesha ka baxay dowladdan iminka ee mustafa ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmeen kolkaa saad ula socoto waxyaabahan iminka etoobiya isbedelkan weyn ee ka hanan qaadayna sida iminka onel left oo kale ururadii meesha ka jiro oo dhan waa lagu soo dhaweeyey kolka anu saan u arkayo waktigan iminka nimankan dhalinyaradaas sida iminka mustafa oo kale wasiirkan iminka nagula jira niman aada u dhalinyara oo aada u wanaagsan magaranaysaa ooy soomaalinimadu ay run ka tahay magaranaysaa iya iya iyaa magaranaysaa meeshii hogaankii qabtay laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn taasi waa mid ta kalena federal systemkani eg laba waxbaa jira etoobiya ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa ay dhan ay ka maraan ay garan laayihiin waxaa jira ninka la yidhaha ninka caanka waxaa jira john marcakis buggiisa ugu dambeeyey ee uu the last two frontier ethiopia the last two frontier inakuu naga hadlayay soomaalidu ka hadlayay gambeluu ka hadlayay wuxuu ku leeyahy ethoobiyada kale kolkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida iminka ma garanaysaa nimankan amxaarka iyo tigre waa isku qabteen oo kale dadka soomaalida canfarta dadka periferiga dadka dibadaha kaga ma garanaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay ethiopiana you know the elephant in the room ma garanaysaa ee laga hadilaayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo resource ahaan kolka labadan mid kuma xidhno un deegaanka waxay ku xidhan tahay adi iyo naftoodu iminka waxa inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina iminka waxaa haya iminka maalmihii dhaweyd wixii ka dhacaya oo dhan iyo waxa iminka ka dhacayaba ethiopia addis ababa matalan maalintay g seven ay soo galeen waa laysku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii tii hayle salaasay soo qaadeen kolkaa nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question ay nimankan tigreegu sida yar oo kale ugu dhigeen labadii baa laysku hayaa kolka anu waxaan maqlay nimankan xaarku waxayba rabaanba saddex qodob in meesha laga saaro article dastuurka kow in laga saaro ka sagaal ee dadka qoomiyadaha sideenoo kale say isku organise gareeyaan laba articlekeedii nine oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go'i karto ta afraadna waa afartan garanaysaa waa articleka dhulka kolka eg waxaa meesha hadhaynaya labadaa qodobun bay ethiopia ku meereysan jirtay sidii waagii hayle salaase la afgembiyey ee dhalinyaradu kacen inaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay matalan sida iminka oina left oo kale inay waktigan iminka ay iska dhigaan garanaysaa dibadda wixii xurgufa iyo is-afgaran waaya ee inaka naga dhexeeya oonu wajahno ma garanaysaa ujeedadeenoo dhan meel midaata kolkaan baan ma garanaysaa powerkeena iyo xaqeena aan federal systemka ka heli karnaa waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sanaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka etoobiya wixii markaa ka maqnaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi etoobiya ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan oo markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaqa u siinaya qowmiyadaha kala duwanaa degan dalkaas
walaal markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaala iyo siday ahaan jirta taariikhda horeba iyo dowladihii isu soo badbedelahayay melilig hayle salaase dhargigii iyo tantii t p lft ay hormoodka ka ahayd mar waliba dad perifery isaga yaala oo xad ku yaala oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya adhisaaba ahayd hadda un baad moodaa in dalkii intuu isbedel ka dhacay dadkii soomaalida wax la weydinahayo go-aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan dadka soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferencega dhexdooda jira iyo qabyaalada iyo qurunka ay ku dhex jiraan iskaga baxaan ay dad soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah oo isku afa aynu nahay ee aynu midowno waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politically economically waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay u gartaan waxa ka maqan laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya e p r d f uu serious ka yahay in soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba lagu soo daray xisbigan e p r d f meesha ay talada ka go-aysa laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inaanu xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn uunan weli isbedelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub banaanka laga keenay xisbigii oo jooga oo iskaletoonkiisa uun uu jiro xisbiga talada haya deegaankuna aada moodo uun in uu de iskaletoonkiisa uun uu jiro laakiinse xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya e p r d f waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu general assemblygiisu qabsado magaca haddii uu iska bedelahayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay kusoo darsadaan meesha isbedel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan markaa kabacdi dadka soomaalida ay mideeyaan markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waanu heli karnaa xisbiyada talada hayana waynu ku biiri karnaa laakiin safar keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamul kaliil samaystay cabinet professionaala keliya kama dhigna in in in in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna ioma muuqataano ifafaalaheeda waayahay aan xusuusiya dhegaystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga e p r d f ee ka taliya dalka etoobiya oo ka socda magaalada awaas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka marti iigo ah doctor ismaaciil qodax oo ku sugan magaalada minneapolis xildhibaan xersi cabdiqaadir oo ku sugan gobolka south dakota ee dalka maraykanka iyo wasiir guuleed aw cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee gobolka soomaalida mustafe maxamed cumar wasiir guuleed waxuu ku sugan yahay magaalada jigjiga wasiir guuleed waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne mustafe maxamed cumar tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay hadday noqoto calanka hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba hase yeeshee sida xildhibaan xirsi uu sheegay dhiiranaantaa siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ah ururka e p r d f mise wuxuu u baahan yahay siduu xirsi sheegay in ilaa gunta isbedel lagu sameeyo dad aqoon lihi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan ee xisbiga e p r d f ee adis ababa fadhiyaan waa sax waa su-aal aad u wanaagsan runtii waana xaqiiqo jirta in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida ah xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay keliya wadada lagu gaari karaana siday walaaladiiba sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dad is aaminsano wixii ay xaqa ulahayn isku jid u marayo wada raadsanaya haddii aan usoo noqdo su-aasha xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay xisbigu diyaar wuu yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka kasoo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dushiisa ay ku dhacday taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego si dhabana isku baadho wixii qaldan la iska iska saxo dad aqoon-yaan kala duwan afkaar kusoo biirin kara aragti kusoo biirin kara xoojin kara energetic oo maanta yani geedi socodka deegaanka soomaalida looga baahan yahay iyo in shacabka soomaaliyed la mideeyo dalka wax lala qaybsado suuro gelin karaa ay kusoo biiraan ay ka mid noqdaan taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay siina sahli doontaa midnimada shacabka soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qowmiyaadka badan ee dalka ku nool laakiin shaqada koowaad ee hadda qabsoontay madaxweyne mustafa intii xilka hayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dawladda xaggii dawladda in dhismaheedii la dedejiyo la xoojiyo iyada oo shaqooyinka kuxigee la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaabdhismeedkiisii kala duwanaa iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u asaasan yahay wixii lagu biirin karo waktigan hadda aan joogno la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo kabacdi ay noqoto in shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddankeenaga maqan aan ku hananayna ama aan kusoo ridanayno marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay waayahay gebagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay aan ku hormaro xildhibaan xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga e p r d f waxyaabaha laga fili karo ee faa'iida u noqon karaya qowmiyadaha etoobiya oo ay soomaalidu kow ka tahay horta waa siduu doctor qodax sheegay meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo inagu soomaali ahaan dhaqankeena iyo dhaqanka highlandrisku waxay ku kala gedisan yihiin iyagu waxa weye iyagoo indifferency leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan way wada joogaan way wada shaqaynayaan way wada shirahayaan waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifferency leh haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sidaa uu doctor qodax sheegay sida uu doctor abiya uga dabaasho ama xisbigiisa e p r d f ku qanciyo ujeedooyinka iyo isbedelka uu rabo dalkan inuu gaadhsiiyo haddii uu ku qancin waayo waxaa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sidaa uu sheegay uu collusion cusub uu uu garabsaar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka uu markaa xisbi dal dawlad collusiona uu sameeyo haddii laakiinse uu ku qanciyo isbedelka uu rabo iyo meesha directioniska uu ka cahiyo iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka soomaalida iyo codkooga marka soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegta resourcigaan haysano baaxadda dhulka badnida dadka qowmiyadda saddexaad aynu nahay marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna iyo iyo iyo iyo collutioniskan jira siday isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo carari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka soomaalidu kow bay ka noqonayaan laakiin dadka soomaalida iyo siyaasiyintooda iyo dadkooda leadershipka waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa etoobiya ka socda iyo baahida iman doonta in ay soomaalidu king maker noqdaan oo cidda ay raacdo ay ma talada dalka waad mahadsantay doctor ismaciil waxaad ku dari lahayd wallahi waxaan odhan lahaa un ta ugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaani ma noqonayso kolkaa completely ti cusub bay noqoni doontaa kolkaa saan kolkii hore yidhi abi un bay ku xidhan tahay xagga u wajaho nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo kale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii horey rabaan kolkaa waxaan filayaa kaarka kaliyaatae jokerka ee qolo kastaba wax u taraysaa waxaan filaya inay soomaalida noqon doonta mustaqbalka waan gartay wasiir guuleed hadalka ugu dambeyan ku siinayaa hay haye waayo aad iyo aad baad horta umahadsan tihiin runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn pinariska ee shirkan hadda socda laga filayaay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinkai ay isla dhigeen wixii ka qabsoomiye waxaan ka qabsoomin ay kamid tahay tii inay axsaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay kasoo saaraan ta tale labaad waxa weeye in la ballaadhiyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabta uga qayb galaan doorashada w nagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuurgareeyo basically waxyaabaha ay xisbiga hadda talada hayay uu ku xaqiijinayo ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filaya waxa weeye in gudihiisa siday axsaabta qaarba hadda ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hogaamin cusub oo energetic ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena collisionka guddigiisa fulinta ah ee soddon iyo lixda ka kooban ee afarta qowmiyadeed ah dadka energetica lagu daro lana dhigo jihada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hagi doono si cad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirkii jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa saddex qodob oo ah jihada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddi kadib u dul qaadan doonin xisbiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dul qaadan lana saxo waxna laga qabto taasoo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambayna dawladdu xal uga qabatay tallaabooyin cadcad ka qaado hawsha sharci darada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa ee rabshadaha wadateen dad badani ay ku naf waayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan looga qaato meel kastoo dalka kamid a ha noqotee in isku socodka iyo xornimo ku noolaashaha qofka muwaadinka inuu meel kastoo dalka kamid a hanti ka samaysan karo kuna noolaan karo in si dhaba loo hirgeliyo qodobka saddexaad ay muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oon natiija dhalahayn ama midho dhalahayn oo muddo dheer ka socdaay inayna haddi kadib dhicine natiijo la taaban karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummadda dalka ah oo xagga siyaasadda isbeddelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan socially politically iyo economicaliba inay dawladdu majariska cadcaday qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaari karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socdayna xawl sii gelin karta marka runtii waddankoo dee taagan meel jid isgoys ah inuu guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go-aamo taageero ama saaciidaaya ay kasoo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo felerity aada u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama oo xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddanka ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhac bay caawa usoo baxday laakiin go-aamo mustaqbalka waddankana anfacayna kasoo baxaan maan rajeynana aad iyo aad baa umahadsantihin waan gartay aad baad umahadsantiin dhammaantiin aad baad mahadsantihin assalaamu calaykum adaa mahadsan waayahay dhegeystayaal waxaa intaasi nagaga eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga e p r d f ee haya talada dalka etoobiya iyo waxa uu soo wado qowmiyadaha kala duwan oo ay soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka martiigu ahaa doctor ismaaciil qodax oo jooga minnesota xirse cabdiqaadir oo jooga gobolka south dakota iyo wasiir guuleedow cali oo jooga magaalada jigjiga intaanu mar kale kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan